بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مدبست عشلتها الدين الحسيني هل كنا وحنا يدين كسو قد بننا محاضرة عنوان كيدو يهي حقيقة الانتصار وحنا سوت شيدنا إياه المس الشيخ يحيى الله الحمد لله والسلام على رسول الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار وأصلي وأسلم على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلاة دائمة أبدا ألقى بها وجه الله يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وبعد أولا ليال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع ما أنت هدي لهاي دمو أي نسك كوبا وحوقة المام الدونا وموضوع الإعلامية قدارة لقود جيي إيه أن عنوان وقد إقني xaqiiqat alintisaar xaqiiqatu alintisaar guusha waxaa la yidhaha ama nasriga mustalaxa af carabiga ah xaqiiqadiisu waa maxay guusha dhabtihii waa maxay mawduuca aan ka hadli doonna haddii ilaahay idmo oo mawduuca mawduucan maxaan uga hadlaynaa sababtiisa maxaa keenay inaan ka hadalno mawduuca xaqiiqat اlintisaar guusha dhabtihii waa maxay waxa weeyaan duruufaha maanta caalamka islaamigu uu marayo barigiisa ilaa galbeedkiisa oo dhaawac fara badani islaamkii iyo muslimiintiiba haysto dhiig badan iyo ilmo badanina ay ka da'ayaan jidhkii muslimka ahaa ayaa waxa ay muslimiinta oo idili meel kastoy joogaan maanta waxay eeg-eegayaan oo ay doondoonayaan guushii aaway gargaarkii aaway miyaananu muslimiin dhaba ahayn qur'aanku maanu hadalkii ilaahay ahayn sunnada rasuulku sala allahu calayhi wasalam ee bishaaradu ka buuxday islaamku inuu libta dambe inuu lahaan doono oo uu faafi doono oo uu guri kasta uu geli doono bari iyo galbeed ina allaha zawaa liya alard ay damahaa wa jamacahaa wasayabluqu mulku ummatii maa zuwiya lii aaway mubashiraadkaasi aaway laba hadday meel wada fadhiistaan saddex hadday meel wada fadhiistaan qof keligii haddii uu meel fadhiisto waa su'aalooyin ku soo degdega laabtiisa iyo dareenkiisa sababta igu kaliftay markaa mawduucan inaynu ka hadalno waxa weeye laba ayaa isgala laba macno ayaa aada isku dhex gala isdhexgalka labadaa macno ay isdhex galaanna wuxuu dhaliyaa saddex ilaa afar qodob oon habboonayn qofka muslimka inay ku soo degdegaan waxaa isdhex galo uu qofku moodaa inay mid tahay gargaarkii ama guushii ama fidintii faafkii han idhaahdo uu faafayey islaamku ee ballanta allah subxaanahu wa tacaala ku qaaday rasuulkuna tilmaamay sala allahu calayhi wasalam oo aada loo filayo aadna loo eegayo iyo macnaha kale oo ah dadka dacwadda wada laftoodu ee alculamaau warahatu alambiyaa ah nasigii nebiga sala allahu calayh wasalam xadiidka faina alambiyaءa lam yuwaratuu diinaara walaa dirhama inamaa waratuu cilma naafica man akhada bihi faqad akhada xadan waafiraa nebiyadu dirham iyo diinaar kamay tegin cilmi ballaaran oo qiimanay ka tegeen ciddii cilmigaa dhaxasha ee hananta nasiib wacan ayay heleen buu nebigu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam dacwadda inta wadda wanaagga inta wadda amar macruufka inta amarta nahyiga inta reebta labada macno isgalaa waxa weeyaan markaa dareenkaa aan filaynay ah gargaarkii guud ee islaamka duhuuruddiini liyudhirahu cala addiini qur-aanku uu tilmaamay diinta lafteedu inay daahir ay noqoto oy haalib ka noqoto wax allaale waxaa dhulka maanta kor saaran iyo macnaha kale ah dadka dacwadda wadaa laftoodu inay iyaga oo inta ay nool yihiin inta ay joogaan ay arkaan midhaha ay wadaan oo ay taabtaan bal qaarkood ay filayaan midhaha inay wax ka cunaan labadaa macne wuu isgalaa isgalka labadaa macno uu isgalo wuxuu tilmaamaa oo uu keenaa horta qodob hore oo khatar caalamka islaamiga ah ku ah taariikh ahaanna khatar ugu ahaa maalmahan aynu joogno iyo taariikhahan aadka u qadhaadhaynu maraynana ku khatar ah qofku inuu degdegsado camalka dacawiga ee uu ku jiro wanaagga uu aaminsan yahay khayrka uu rumaystay inuu midhihiisii helo inuu ku degdego oo isticjaal midhihii inuu dhaqso u helo waa raad ka yimaado isgalka labadaa macno aad baan u qaada dhigi doonnaa oo xadiidkii khabaab baa inoo iman doonaa oo waxaa suurtagala qofku dhowr sanna hadduu dacwadda u wado meelaha kutub uu ka akhriyo saasoo kale ah inuu yidhaahdo war hawshaan wado maxay midho u keeni laadaay soona kutubtii akrinayna axaadiistii akrinayna khudbadihii jeedinayna dadkii la hadlayna cid walba hoos ugu dhigayna soo waxbaba isbedelila war meesha waxba kama soo socdaan waxba kama soo naasa haddaynu iska yidhaahdo oo u qalbi jabi inuu ku yimaado imaam abari ninka kitaabka tafsiirka weyn leh iyo bni kaiir ayaa waxa ay tilmaameen oo kutubtooda ku qoreen nebiyullaahi muuse calayhi salaam markuu habaaray fircawn haaruunna uu aamiin ka daba yidhi nebiyullaahi muuse ilan way isdhammaystirayaane markuu habaaray nebi muuse fircawn ee uu haaruunna yidhi aamiin ilaahay wuxuu inagu yidhi isagoo ka tilmaamaya arrintaa rabbanaa innaka aatayta fircawna wamala'ahu ziinatan waamwaala fi alxayaati اddunya rabbanaa liyudiluu can sabiilik rabbana طmis calىa amwaalihim washdud calىa quluubihim falaa yu'minuu xataa yaraw alcadaaba alaliim waa habaarkii nebiyullaahi muuse uu saaray fircoon rabbow fircoon waxaad siisay iyo kooxda mala'igiisa ahee la joogta ee qaraarka la qaadata ziinatan qurux adduun wa amwaalan iyo maal fara badan adduunkaad ku siisay dee waana kuwan iyagu liyudilluu can sabiilik haddana waa kuwa nebiyadii ilaahay hor jooga ee budka iyo horta nebiyullaahi muuse la dagaalamaya ee haddaba rabbow uطmis calaa amwaalihim abaar ku rido maalka ka madhi washdud calaa quluubihim rabbow qaba laabahooda falaa yu'minuu xataa yaraw alcadaaba alaliim rumayn maayaan duulkani nebiyullaahi muusaa leh ilaa aad tustid qudraddaada qaahirka ah iyo badshigaaga ina batsha rabbika la shadiid ilaa aad tustid mooyaane rumayn maayaane barabbow sidaa samee haaruunna calayhi salaam aamiin buu yidhi isla aayadda ku xigta suurat yuunus sarreeya subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi isagoo la hadlaya muuse iyo haaruun calayhima asalaame qad ujiibat dacwatukumaa fastaqiimaa arrinkaa dalbateen idinka aqbalay ee bal idinkuna toosnaada oo manhajka ku sugnaada imaami tabari waa meeshaan u socdo eh ee deg degii baan ka hadlayaaye imaami tabari iyo ibnu kaiiri waxay yidhaahdeenoo kutubtooda ku qoroo dib aad ugu laaban qaala bnu jurayj waxa uu yidhi ujiibat اdacwa bacda arbaciina sana afartan sano kadib ayuu fircoon sii jiray oo rabbana طmis calىa amwaalihim washdud calىa quluubihim falaa yu'minuu xataa yaraw alcadaaba alaliim imaam abri wuxuu sheegay duada ducadaasi waxay xaqiiqowden oo uu sii jiray fircawn dulmi iyo duqaadkiisii adduunka uu ku sii jiray afartan sano kadib ayuu ku sii jiray intaana hawl unbaa socotay dacwad unbaa socotay idan degdegaasi markaasi waa arrin keenta isdhexgalka inuu ilaahay diinta soo dejistay isagoona ilaashanayo innaa naxnu nazalna dikra wainalahu laxaafiduun ninka islaamka u hiiliyee qaatee ku camal falaana sharaf adduuniya aakhiro meel wanaagsan buu ilaahay ugu ballan qaaday sarreeya subxaanah ninka diidee la dagaalamee ka jeedsadana dee adduunkana inuu hooseeyo waynanu ka hadli doonaa nasriga xaqiiqiga muxuu yahay dee ilaahayna subxaanahu wa tacaala cadhadiisiiba dhaarta yowma alqiyaama sugaysa macnaha saddexaadee uu keeno isdhexgalka labadaa macneen tilmaamay waxa weeyi dadka qaar oo diintii u heegan oo sunnadii rasuulka oogi sala allahu calayhi wasalam ah oo dacwaddii ku hawlan oo islaamkii jecel maalkoodii iyo dhididkoodii iyo xooggoodii iyo wakhtigoodiiba inay hawsha ay ku bixiyaan marka ay dhaqso u arki waayaan midhaha ama ay natiijada taaban waayaan waxyaabaha ay ku qas waxyaabaha ay laab laabtooda ku dhacda waxa weeye ya-s iyo qunuud qofku inuu neebjabo inuu yidhaahdo tan anigunbaa wakhtigaygii ku bixiyo danahaygii adduunna ku seegaye meesha male waxba kama soo socdaan uu qofku meelahaa uu iska marmaro kadibna uu iska ya'si inuu maxay toon uu iskaga dhaco ya'siguna waa qariinu shirki fi lqur'aan ya'si iyo shirkuna isku meel baa qur'aanka lagu tilmaamay aad baanu qur'aanku inagula hadlay laa taqnadu min raxmat illaah ha degdegin oo ha ka quusanin naxariista ilaahay subxaanahu wa tacaala saddexdaa macno markaa si aanay qofka laabtiisa ugu soo degdegin aanay bislaaninna aanu damcan inuu goosto waan ka hadli doonaa qodobka aanu aad uga hadli doono hadduu ilaahay wakhtiga inoo barakeeyo insha allahe iyo tan ya'siga iyo qunuudka ah saddexdaa qodob baa igu kalifay inaanu bal mawduucan inaynu ka sheekaysanno haddii aan markaa insha allah albaabkun aan qaraaco albaabko si aynu mawduucan aad wax uga sii akhrino wax uga sii raadinno kaba sii badan qodobka saddexaad guushu macnaheedu waa maxay xaqiiqadu xaqiiqadeeduna waa maxay ilaahay qur-aanku wuxuu ku yidhi subxaanah innaa lanansuru rusulanaa waaladiina aamanuu fi alxayaati dunya wa yowma yaquumu alashhaad annagaa u gargaarna rusushayada buu yidhi allah waaladiina aamanuu iyo kuwa duulka iimaanka laga helay fi lxayaati dunyaa adduunkaan ugu gargaaraa buu yidhi allah subxaanahu wa tacaala wa yowma yaquumu alashhaad dharaarta yowma alqiyaamana waa u gargaaraa idan hooga iyo hiilka ilaahay subxaanahu wa tacaala gargaarka allah adduunkana waa lagu helaa aakhirana waa lagu helaa binasi alaaya bal aayaddu waxay nasi u tahay muxkam ah in uu qofka daaci ila allah ilaahay dadka ugu yeedhaya hawshaa ninka haya inuu ilaahay u gargaari doono nasi bay aayaddani ku tahay aayad kale alla wuxuu yidhi wa kaana xaqan calaynaa nasru lmu'miniin mu'miniinta inaan u gargaarana xaq alla saaranoo allah isa saaray subxaanahu wa tacaala aayad kalena wuxuu yidhi walaqad sabaqat kelimatunaa licibaadina almursaliin innahum lahum اlmansuruun waina jundanaa lahum اlghaalibuun ilaahay baa tilmaamay subxaanah kelmaddaydii horay u martay buu yidhi oo horaan u idhi lowxilmaxfuud bay ku qoran tahay lana bedeli maayo licibaadina almursaliin addoommahayga aan soo dirtay xukunkaasaan hore meel ugu qoray innahum lahum lmansuuruun iyagaa gargaari leh iyagaana guul leh welibana waina jundanaa lahum اlghaalibuun nasri iyo halaba labadaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala duulkaana uu usigay u sugay halkan su-aal baa ka soo baxda imaamu tabari tafsiirkiisa waa isweydiiyey aayadaha markuu qaadaadhigayey oo waxa uu yidhi aaway buu yidhi guushow alla subxaanahu wa tacaala uu ballan qaaday aayadahan ku ballan qaaday walaqad sabaqatna uu ku tilmaamay adduunka tii aakhiro shakibo kama jirto ambiyada iyo ducaadku iyo saalixiintu iyo zuhaadu iyo cubaadu iyo aamuruun bilmacruuf wanaahuuna cani lmunkar warukaci sujuud duulkaasi meelo sare oo qiimo badan inay alla ku leeyihiin hadduu ikhlaaskii haddii laga helo insha allah shaki kama jiro laakiin adduunkii baynu ka hadlanaa nasrigiiye imaami tabari waxyaabuu isweydiiyey waxaa ka mid ah aaway gargaarku alla subxaanahu wa tacaala yidhi addoommahayga mursaliinta ah waan u gargaaraa nebiyo miyaan laga eryin buu yidhi magaalooyinkoodii sida nebiyullaahi ibraahim markuu shaam ka baxay miyaan la eryin nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam habeen miyaanu ka dhuuman maka calayhi salaatu waaska asalaam nebiyo miyaynanu arag buu yidhi imaami tabari in yari ay rumaysay dadkoodii nuux luut shucayb saalax huud oo ka dhex dhawaaqay dadkoodii xataa inuu ibnulqayim aljawsiya wuxuu yidhi wamaa sumiya nuuxun ilaa min karati nawxihi calaa qowmih nuuxba waxaa nuux loogu bixiyey buu yidhi siduu uga dhex dhawaaqaya dadkiisiibuu xabeebtay naaxa fulaan baad leedahay oo kale sagaal boqol iyo konton sadhuun buu dhex fadhiyey yaa qowmi ucbudu allaha maa lakum min ilaahin hayruh afalaa tattaquun wa rabbigiina caabuda rabbi kale idiinma ogiye alla miyaydaan ka baqaynin subxaanahu wa tacaala sagaal boqol iyo konton sanno kun konton sanno la wa maca daalika inta rumaysay waa la garanayaa buu yidhi bal iskaba daaba wuxuu yidhi imaami tabri su-aaluhu isweydiiyey nebiye waxaan aragnay ay isku dayeen tolkood inay dilaan sidii nebiyullaahi ciise calayhi salaam ilaahay baa rafacay soo maaha laakiin soo looma tashan in la dilo qaarna waaba kuwii dabka ku riday nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam oo markuu samadaha sii marayey maa bayna alardi waasamaa sii marayey ayuu yidhi xasbuna allahu wa nicma alwakiil tolkoyma wax kalaan idinku leeyahay aan ahayn laa ilaaha ila allah undhaha oo waxaan ku galabsaday miya inaad dab aada igu igu igu gubtaan aniga oo nool bal hore uga soco buu yidhi nebigeenni sala allahu calayhi wasalam inta jeeree la damcay in la ikhtiyaalo oo dhib fara badan loo geysto walaqad sabaqat kelimatuna licibaadina almursaliin haddaba aawaya buu yidhi imaam tabari soo tan nebiyadii qaar la laayey qaarna laisku dil la isku damcay in la dilo qaarna waddankoodii laga saaray oo hijiro lagu qasbay habeen inay dusaan wallaahi inaki laaxabu lbilaadi ilaya walowla ana qowmaki akhrajuunii ma akhrajtu minki nebiga calaa cali sala allahu calayhi wasalam isaga oo maka kasii socdu meel yaroo dalcad ah intuu koray buu maka soo jalleecsaday waa jeclaa nebigu sala allahu calayhi wasalam maka markaasuu yidhi ilaahay baan ku dhaartee dhul makaay aduu ilaahay kuu jecel yahay tolkaa iyo dadka haddaanay iga kaa bixin lahaynna wallaahi kaama baxayn buu nebigu sala allahu calayhi wasalam kalgacaylkuu nebigu hayo sala allahu calayh wasalam meeshii uu maxay tole ku dhashay iyo meeshii uu ku kobcay iyo maka oo baytallaahi ah jawaabta su-aalahaas intaasoo nebiye ku dhacday haddana qur'aankii uu leeyahay walaqad sabaqat kelimatuna licibaadina almursaliin inahum lahum lmansuuruun wa ina jundana lahum lghaalibuun waxa uu leeyahay waxa weeye macnaha ku soo degdegaya innaga maankeenna marka aynu guul nidhaahnaba waxa weeyaan hal macno macno keliya oo ka mida macnayaal fara badanoy guushu leedahay marka waa tan aynu rabno maanta inaynu tilmaamno macnayaal fara badanoy guushu leedahay si aynan ugu koobin guushu inay ahaato macno keliya oo ah innagu waxaynu u naqaana kalaabteenna ku soo degdegaya sarre iyo subxaanahu wa tacaala magacyadiisii inuu fuliyo almuntaqim oo magacyada magacyada ilaahay ka mid ah inuu magacyadiisii fuliyo oo almukadibiin waaldaalliin waalkafara waalmulxidiin waalmunaafiqiin wa kulla almurtasiqa waxa gudaheenna ku dhex jira ee gaalla socodka ah diinlaawaha gaalku dhalay buu yidhi doofaarada aan gudnayn waxaasi inuu islaamku inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala magiciisii intuu istikhdaamo almuntaqimka ah inuu alla dekan inuu ka dhigo fadamdama calayhim rabbuhum bidanbihim fasawaahaa macnahaasaynu u naqaana inagu guul ilaa macnaha aynu helnana waxaynu isleenahay weli waxbaa dhiban hawshii balaha ma dhowaa waa raggu soo kuwan weli soo joogjooga waa soo kuwan weli hadlaya soo kii xalay maayna habeen hore lahaa haddaanu nahay maraykan waxaanu nahay hadiyad ilaahay u soo saaray adduunka inuu nagu daydo xasbina allah wa nicma alwakiil innaguna waxaanu leenahay waxaanu nahay ummad uu ilaahay adduunka u soo saaray in nalagu daydo oonu wanaagga iyo xumaan wanaaggana amarno xumaantana aan reebno wakadalika jacalnaakum ummatan wasataa litakunuu shuhada'a cala annaas sow kaafe kala dheeri maaha marka halkee la kala joogaa macnaha ku gala haddaba marka marka aynu leenahay marka nasriga aynu raadinayno waa fadamdama calayhim وجعل عاaليهa sاaفiلha وأمطرنaa عaليهم مطر الsw فsاءa صباح المنdrيn kaasaynu filaynaa oynu leenaha war hawshii ba side so inaga rukع sujuudka ehe سubحaanaka رabana leh ee bari oo tamayna ishii iyo ilintii iyo qalbigii iyo dareenkiiba isku wadne ilaahay oo ku aaway ummadiina maxamed dhibaataa haysata meel kasta waa lagaga yimid mid kastaba in yar inuu ka goostuu rabaa ilaahu subxaanahu wa tacaala magacyadaadii sarre iyo sifooyinkaagii sarre iyo quwaddaadii iyo junuuddaadii cidi aanay ogeen bal allah waxaan subxaanahu wa tacaala ku qallib waa macnaha keliya ee laabteenna ku weyn laakiin waxaan rabnaa ilaa shan lix macno inaan ka tilmaamno nasriga macno uu leeyahay bal si aynu u ogaano naxariista ilahay inaanay naga fogeyn subxaanahu wa tacaala sarreeya subxaanah suwarku wuxuu leeyahay sidaa aan idhi macno fara badan ayuu leeyahay waxaan u leeyahay uun macnaha waxaan u tilmaamayaa in ay yaqiin laabteenna inuu galo in sha allahna laabteenna waa ku jiraa yaqiinku walaakin liyaطma'ina liyaطma'ina qalbii waynu sii ta'kiidinayna uun yaqiin laabteenna inuu galo ummadda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ummatun marxuuma inay tahay ummaddan inay tahay ummad marxuum ah الله سبحانه وتعالى أن حريستي وأمتي لا تجتمع على ضلالة ضلالة هي باذي آن كل مين أمدن إنه تهي مجموع ذو إنه معصوم إنه يهي صورك كواذي نصري وأما قوشو أي لذهي وكان كوت المامي أو أه الغلبة المباشرة غلبة دميسترا أو وجه كستله أو أن كستبه له أو ما حي سيدي نبي الله داود يا نبي الله سليمان وآتاه الله الملك xukunkaas sharciga ilaahay la oogi diinta ilaahay la oogi axkaamta ilaahay la oogi yarfacu allahu bihi aqwaam duulna ilaahay uu ku rafaco islaamka qaarna wayakfadu bihi aakhariin qaarna ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku dhigo sidii nebigeenna sala allahu calayhi wasalam inaa fataxnaa laka fatxan mubiina oo gargaar noocaas oo kale ihi waa nasr sawir sawirada ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah nasriga inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala mukadibiinta inuu dekan dekan subxaanahu wa tacaala inuu inuu ka dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka aargoosto oo markuu yidhi nebiyullaahi nuux rabbi inii maqluubun fantasir rabbi inii maqluubun fantasir waa lay maqli waaye si walba ula hadlay hoos ugu dhigay kor ugu qaaday sir uga ula hadlay calan uga dhigay koox koox ula hadlay mid mid ula hadlay guri guri ugu tag raxanraxan ugu tegay si walba ugu sheegay fastakbaruu istikbaara waa diideen rabbiyow si walba waa ii diideene fantasir haddaba guushaadii adigu rabbow abaa yaqaana subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi fafataxnaa abwaaba asamaa'i bimaa'in munhamir wafajarna alarda cuyuunan faltaqa almaa'u calaa amrin qad qudir samadii furay buu yidhi allah subxaanahu wa tacaala biyaa ka soo burtuqay buu yidhi samadii allah subxaanahu wa tacaala wafajarna alarda cuyuunan dhulkana waan jeexjeexa ila biyaa ayaa ka yimid buu yidhi allah subxaana faltaqa almaau calaa amrin qad qudir biyihii samada ka yimid iyo kii dhulka ku dillaacayba meel mucayano allah uu qadiray bay ku kulmeen waa duufaankii caamka ahaa uu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaga aargoostay idan waa nasri ka mid ah waa calaamad ama sifo ka mid ah duulka diinta la dagaalama ama diinta ilaahay hor istaaga ama nebiyada colaadiya ilaahay inuu dabargooyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka aargoosto waxaa kaloo ka mid ah nasriga ama guusha inuu dad dadka diinta wada ama nebiyaduba in ay shuhada alla subxaanahu wa tacaala ay ilaahay uu doorto ilaahay uu naqaysto xushadde zaman kadibna ilaahay subxaanahu wa tacaala duulka inuu ka aargoosto nebiyullaahi yaxya sow lama dilin oo shahiid ma ahayn wa maca daalika duulkii dilay ee rumayn waaye nebiyullaahi yaxya calayhi salaam taarikhdu waxay sugaysaa yahuuddaas inuu bakhtansar nin la odhan jiray inuu ilaahay ku sallitay oo ilbaxnimadoodii baabiyey dhulkoodii dumay dhiiggoodii faraha badnaana in uu daadiyey waxaa kaloo nasriga ka mid ah wax fara badan aynu u naqaano inay hasiimo tahay oo nebiga ama daaciga calayhim asalaam calaa nabiyina afdal asalaatu wasalaam ama daaciga diinta wada haddii diintiisa lagu dhibo ama lagu xidho ama lagu cadaadiyo ama lagu fogeeyo ama loo diido inuu xaqaa inuu tilmaamo innagu waxaynu dhahnaa khalaas hebel wey waa la afqabto bes wey khalaas musinka waa u dhammaatay dacwadiisi way baabada wax noocaas oo kale ah haddii la xidhana waxaynu naana isagaa isgalaaftay bal maxaa ku watay muu inta yar in la diidaneen inuu ka hadlo maxaa isaga meelahaa geliyey ayaan naanayo isagaa yar yar talaaraxay wax noocaas oo kale ah laakiin sax maxay tolay ma aha sax ma ahoo nebiye fara badan iyo dad fara badan oo ducaad ah markii axmed ibni xambal raxmat ullaahi calayhi fitnadii iyo dhibaatadii uu maray axmed ibni xambar markii la jeydalaynayey ee uu nin agtiisa jooga axmed baa ka sheekeeyey raxmat ullahi calayh sidee baad ugu adkaysataa la yidhi wixii jaydal kugu dhacay mid baa agtiisa joogayo khamriya wax lagu soo qabto la jaydalaynayey isaga laftiisa xadkii baa laga oogayey markaasa kaasaa wuxuu ku yidhahdaa yaa axmed yaa abaa cabdallah inaka ra'sun alyowm wawallahi inii julidtu kada mara calaa shurbi khamr afalaa tasbiruu calaa iqaamati kelimati اllaah waryaa buu yidhi axmedo imaan baa tahay adkayso in badan baa dhabarkaa khamri awgii loo jeedalay buu yidhi waan adkaystay ma diinta islaamka in lagu jeedal awgeed baanu adkaysanaynin markaasuu axmed ibnu xambal wuxuu odhan jiray wallaahi inii kuntu ajidu barda alyaqiini fii qalbii kelmadaha ninkaasi igu leeyahay buu yidhi laabtayda waxaan dareemi jiray buu yidhi sugnaan fara badan ninkaa u adkaysanaya dembi laga goynayo maanaan u adkaysanaynin buu yidhi xataa ana imaama shaafici radia allaahu canhu waardaah oo sheekhiisii ah sheekhii axmed ibni xambal ah moxamed ibna idriisin ashaaficiy radia allaahu canhu waardaah waqadas allaahu sirah ayaa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ku riyooday ibnu kaiir baa naga sheekaynayo sheekada waa sugan tahay imaamu shaafici nebigu arkay sala allahu calayhi wasalam oo ku yidhi axmed ibnu xambal igu salaan waxaanad ku tidhaahdaa haddaad sugnaatid ood adkaysatid dhibta ay ku hays dhibta ku haysata magacaagu iyo xuskaagu inuu waaro imaamu shaafici arday ardadiisa ka midu u diru yihi orodoo jeelka ugu tago imaamka sugdheh sugnow dheh wax ii yimidoo wax ii sheega buu yidhi wax igaga farxad badnaa ma jirin buu yidhi risaaladuu imaamku iisoo diray waa sheekhiisii ileene idan wax fara badanoo inagu aynu moodi inay tahay diintu inay jabtay oo diintii haddii eebbu kuu roon yahay qofkii in lagu dhibay aynu inagu haysanna inay haziimad inay tahay ayaa asalkeeda ah asalkeedu nasriya ibnu taymiya raxmat ullaahi calayhi raxmatan waasica soo lama xidhan oo lama cadibin taqigu ahaa caabid ila اllahi tabaaraka wa tacaala waa jaanibka aanay abnaau saxwa waa jaanibka aan ibnu taymiye badana laga aqoonin waa jaanibka ibnu taymiye odhan jiray wa wallaahi inii laajidu fii qalbii ladatan waطaraban low yajidu ahlu اljannati maa ajidu inahum lafii fawzin cadiim wallaahi xuska ilaahay iyo khalwada ilaahay aan kula jiro buu yihi waxaan laabtayda ka dareemaa buu yihi farxad iyo dareen jacayl ah hadday dadka jannadu ku jiraa ay dareemayaan buu yidhi laabtayda farxadda ku jirta wuxuu yidhi faws weyn ayay dadkaasi haystaan ibnu taymiyana yidhi waa tanoo wada hadal badato waa dheeraynasaayo dadkan way kulaynaye mad aayir naga fadhidirti saddex kelmadood buu yidhi oo caan noqdo taariikhda ilaa maanta meel kasta laga sheego khaiib kastoo ka sheekaynaya ahabaatu fi lislaam uu soo daliil qaato wuxuu yidhi haddii la i dilo sow shahaado maaha buu yidhi haddii la i xidho saw khalwa maca araxmaan araxiim maaha buu yidhi haddii magaalada aan joogo layga eriyo sow dalxiis iyo siyaaxa maaho waddan iyo dad cusub ma soo baranaya buu yidhi saddexdaa waxaan ahayn waa laygu samayn karaa nimuu jiraa faqatlii shahaada wa sajnii khalwa wa nafyi siyaaxa shuf yaqiinka ilaahay subxaanahu wa tacaala qofku uu uu ku leeyahay nebigu sala allahu calayhi wasalam maka laga saarayo oo sa aan kuu sheegay hijradii maxay tolay u baxaya ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ka cabiray bixitaanka nebigu sala allahu calayhi wasalam wacalaa aalihi ayibiina alahaar alabraar bixitaankuu nebigu maka ka baxaya sala allahu calayhi wasalam isaga oo loo tashaday in la dilo dhiiggiisuna uu ku kala daato qabaa'ili alcarab hadhow toole ay reer bani cabdilmualib iyo reer bani haashim ay dalbadaan diyo diyadii sidaa loo bixiyo islaamkiina halkaa lagu soo cunagooyo bixitaankaa nebigu habeenkaa uu sadiiqiisa uu qaatay abi bakrin asidiiq asaadiq almusadaq ayaa qur-aanku wuxuu tilmaamay ilaa tansuruuhu faqad nasarahu allah goorma id akhrajahu aladiina kafaruu haaniya tnayn bixitaankii uu baxaya nebigu hijrada sala allahu calayhi wasalam ayuu qur-aanku wuxuu ka cabiray nasri inuu yahay markaa marmar fara badan nadraddeennu waxaa ku soo degdegaya macnihii koowaad ee aan sheegnay laakiin ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ninkaa habeenka ka baxayo maka sala allahu calayhi wasalam ee abu bakr sidiiq khilso u qaadanaya ee urayqi daliilka mushrikaa qaadanaya ee labada halaad qaadanaya ee waddadii la yaqaano maahayna waddo kale maxay tolay maraya ee aroortii makinta la istaaga la yidhi ninka soo qabta muxamed ibna cabdillaahi sala allahu calayhi wasalam xayan aw mayitan boqol halaad buu leeyahay soo maanta ma maqashaan haddii lasoo qabto qof waa xayan aw mayitan waa wax soo jira un atawasaw bihi bal hum qowmun taaquun dhegayso imaam nabiga sala allahu calayhi wasalam sidaa habeenkaa u dhuumanaya ayuu ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ilaa tansuruuhu idinku faqad nasarahu allah rabba goor baad u gargaartay id akhrajahu aladiina kafaruu aaniya itnain ka bixidii mustafa uu ka baxay sala allahu calayhi wasalam maka cadaabtii iyo tacdiibkii iyo dhibtii dabajoogga ahayd nebigu muxuu u baxay sala allahu calayhi wasalam madiina madiina oo nebiga sala allahu alay waslam laga jecel yahay muscab ibnu cumayr uu sii tegey dowladdii uu ku taagay shareecadii uxoto lagu taagay markaa bixitaankaasi ilaahay xukmigiisuu ku ogaa maxay inuu yahay nasr lanna cilm اllahi cilmu muطlaq cilmiga alla waa cilmi kaamil ah keennu waa naaqis oo albaabka haddiina lagu soo qaraaco iminka waa ayabaynu leenahay masaarada wax ku maaf maaha kaftan bay masaaridu leeyihiin fircoon iyo haamaan masaarada faraacintaa ku badan barba mid baa taga barba mid baa yimaad wax noocaas oo kalea ilaa berigaasay soo taagnaayeen waa dhammaan laayeen markaasa waxay yidhaahdaan fircoonoo guri ku jira ayuu haamaa albaabka kusoo qaraacay markaasuu fircoon yidhi waa ayo markaasuu haamaan yidhi haddaad ilaah tahay waad ogaan lahayde waa fircoon haamaan iga furbiyo waad ogaan lahayd buu yidhi waxaan ahaye xataa calaya ana yaa fircoon buu yidhi maalin haddii soo dhigata albaabka iga furbiyo waa anigii waana waxaan uga socdaa markaa halkaasuu nebigu sala allahu alay wasalam islaamka ku oogay oo aan la filaynin xukmaka cilmiga ilaahay waa cilmigaa mulaqa cali bin abi aalib radia allahu canhu karama allahu wajhu baa tilmaamay cilmiga ilaahay markaasuu yidhi ilaahay cilmigiisa yidhahde marka sheeke markaasuu yidhi calima maa kaana wamaa sayakuunu wamaa kaa'inun wamaa lam yakun low kaana kayfa kaana sayakuunu cilmi mulaq ah wey cilmiga ilaahay baana ka sheeg wuxuu ogaa buu yii kii tegey waxii tegey buu og yahay waxa soo socdana waa og yahay waxa jirana waa og yahay waxa aan dhicin hadday dhici lahaayeen siday noqon lahaayeenna ilaahay waa og yahay subxaanahu wa tacaala alcaliim maga magacya ilaahay ka mida weyi markaa caliim oo calaa siyaqi mubaalaqa faciil ah way ilaahay cilmigiisu ilaahay ku ogaaday nebiga habeenka maga ka baxaya sala allahu calayhi wasalam in ay nasri nebiga inay u noqon doonto in sha allah tacaala taarikhdaana ka marakacdo nasri ayay noqotay macnaha shanaadee nasrigu uu leeyahay sawirka uu leeyahay guushu macnaheeda shanaadii waxaa ka mid ah qofku inuu ku sugnaado mabdi'iisa wuxuu aaminsan yahay inuu ku sugnaado oo uu haabit inuu ku ahaado haba waxa kastoo ka haray oo idin haba la qabsada eh adduun iyo dhul wax saaranoo idin halla qabsada eh sayid qutb raxmat ullaahi calayhi raxmatan waasica jeelka isagoo ku jira ayaa walaashii loo diray xamiida qutb kutub bay idan qortaa markaasaa waxaa lagu yihi walaalkaa u tago warqad warqad he ha u qoro odayga meesha joogo ha yidhaahdo wixii aan qabay waan ka tanaasulaye bal isoo daa-uun markaasaa wuxuu ku yidhi walaalo walaashiioo la dhibay aada loo dhibay bilaahi alcaliya ayaa wuxuu ku yidhi walaal buu ku yidhi sayid beri ama saadan baa la dilayaa oo la deldelayaa walaal buu ku yidhi sabaaba waa ta soo maha sabaabada buu yidhi ataxiyaadka ilaahay u qarta mid inuu yahay ashhadu an laa ilaaha ila allah sabaabada ilaahay u qarta buu yidhi mid inuu alla yahay ma doonaysaa buu yidhi inaan baaqiya gargaar inaan ka dalbado waan xishooday bay tidhi xamiida may bay tidhi ku sugnaw xaqaad ku taagantahay aroorta markii la dilaya baa wadaad loo soo diray cimaamad xidhan war waa lagu dilayaa qul laa ilaaha ila allah muxamed rasuulu llah talqiinkii weeyi intuu qoslay buu yidhi yaa haada anigana laa ilaaha ila allah baa la ii dilayaa buu yidhi adiguna waad ku shaqaysanaysaa buu yidhi laa ilaaha ila allah mushahar baad ku qaadataa anigana iyada awgeed baaba la ii dilayaa inay sugnaato itaagnaato adiguna luqmad yar iyo hilib in yar afki ucuntid bay kula tahay macnaha gebigooduba laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah athabaat qofku inuu ku sugnaado mabdi'iisa adduunkoo idiliba cabdullahi binu mascuud muxuu yidhi aljamaaca markii la weydiiye aljamaacatu lmuslima qaala walow keliga aad tahood buur dhakadeed aad saaran tahay oo manhajkii islaamka aad haysatid anta aljamaacatu lmuslimuun صحيح كما كما سقنان عبد الله بن مسعود اذا الثبات قف انه كسقناده بلال رضي الله عنه وارضاه markii la dul dhigay ramdaan maka oo cadceedaad ogeyd iyo kulaylkaad ogeyd dadka soo xajiyo soo arka arkay maka kulaylkeede ee dhagaxaad ogeydna kor la kor saaray ee inta lagu dhufto la yidhaahdo hubul dheh hubul iyo wixii dhagxantay caabudi jireen ee uu leeyahay axad axadun axad yaa guusha lahaa makii cadaabayey mise bilaal radia allaahu canhu waardaah yaa guusha dhabtaa lahaa bilaal baa lahaa maca inuu quwadii iyo jabaruudkii iyo cadaabtii iyo dhibtii iyo tumashadii iyo daawashadii wamaa naqabuu minhum ilaa liyuminuu biاllahi اlcaziizi اlxamiid gaaladii baa lahayd oo ku daawanaysay bilaal laakiin bilaalkaa daciifka ah ee halkaa fadhiya ee abubakr sidiiq xoreeye radia allaahu canhum ee markuu u soo galo bilaal cumar u soo galo cumar uu odhan jiray sayidunaa ee uu xoreeyey sayidunaa ijlaala limawqifihi si ugu abaal celiyo maalintii uu sugnaaday idan guusha lafteeda waxaa ka mida qofku adduunkao dhanba ha isbedele eh dhulkoo idile ha kugu tala fure eh qofku inuu ku sugnaado mabda uu aaminsan yahay uu ilaahayna subxaanahu wa tacaala gargaar uu ka sugo xadiidkii khabaabo markii labada aan tilmaamina wuu inoo iman doonaa macnaha saddexaad uu gargaarku uu leeyahay macnaha lixaad ee uu gargaarku uu leeyahay waxaa ka mid ah adigoon taagiyo tamarba haynin adduunya waxba aan haynin kursiyo masab aan haynin cidku maqashaba aan haynin laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku siiyo quwat اlxujati wاlburhaan inuu ilaahay afkaaga geliyo xujadaadu inay qawi inay noqoto burhaankaaguna inuu sarreeyo oo maanta cid allaale cid maanta islaamka la dagaalanta annagaa gaalo dhex joogno allahha naga keeno aamiin dhah noo duceeya allahna soo celiyo annaga iyo duryadeedaba annagoo saalimiin oo haalimiin ah oo iimaankaygu noo sugan yahi oo qolooyinkaas aanana fitnayn insha allah iyagana allah soo hanuuniyo allahuma hdi qawmi fainahum laa yaclamuun nabigaa odhan jiray sala allahu alayh wasal allahuma hdi dawsan waati bihim nabigaa odhan jiray iyagana allah ha hanuuniyo annagana nabad iyo nabadgelyo allah naga keeno insha allah tacala diyaarkayga aan usoo noqon annagoo saalimiin haalimiin ah quwatu meelaha aanu joogno ayaa annagoo secondery ka baxnay imiko jaamacaddii aan iska buhabuhaysanayno laba baalcaddo iska akhrisannayo wax saa usii macno fara badan ma aqoon fara badan aan lahayn baa la odhan maanta waxaa doodaya islaamka iyo kiristaanka iyo yahuudda ayaa doodaya kursi kanoo kalea la soo fadhiisan adduunka o dhan baa isugu imani kiristaanku waxay keensani mid tima caddaaday oo sagaal iyo sagaal shan b h b sita intaasoo sanno bakistan ka soo diin ka soo faafinayey intaasoo indonesiya joogay qaarkood mid maalin meel ila fadhiyey waxaa la yidhi b h d-giisa labaadi wuxuu ku takhasusay lahjadda jordan ma af carabigii fasiixa ahaa lahjadda jordan buu ku takhasusay shahaado waaweyn oo markaa kaa magaciisa la tumayo shan daqiiqa laga sheekayni ayuunbaa adigu hoosta ka oran ya araxmaan ya araxiim ilaahw na sug ka kale yahuud iyaguna waxay keeni wax ka daran adigaa lagu imano waa saasoo ama waa soomaali ama waa ciraaqi ama waa kurdi ama wax noocaano wuu soo qaxayo waddanka qaxootuurta ku joogaa marka koowaadba waa tacriifkaaga marka meesha la sheegi dhowr sanana waddanka wuu joogaa marka waa laska waa la iska fahmi luqada aad ku hadli luqa iska jajaban inay tahay oo ilaahw gargaaro inay tahay wa maca daalika quwat lxuja ayaan uga socdaaya wa maca daalika islaamka yaa leh ilaahay soo ma laha subxaanahu watacaala waadix weeye murad ma laha falsafad been ah ma laha dood fara badan ma laha qul huwa allaahu axad kugu filan allaahu samad kugu filan sii macnee lam yalid walam yuulad ma dheeraatay walam yakun lahu kufuwan axad waaba kaa islaam macno intaa ka dheer miyaad garan tawxiidkii ma yahay ulu ulu qur'aan siduu nebigu yihi sala allahu alayhi wasalam ma yahay iyaguna maryam calayha asalaam ciisa calayhi asalaam ruuxu lqudus saddexdaa isku daro waa mid midkaa kala qaado waa saddex ilmo yaroo inoogu yar haddaan weydiino kow iyo kow iyo koob isku dar sow saddex maaha iyagu saddexdu mid bay noqdaa midkuna saddex buu noqdaa war bal noo macnaya waanu fahmi weyne horta kiristaan noqo markaad kiristaan noqoto kadib aad fahmi cid laga dhaadhicin male faransiiskaanu fadhinay yar tuunisi ah oo dhowr iyo soddon jir ah oo iminka jaamacad ka baxay xisaabaha ka baxay baa raggaa lala fadhiisiiyey waa dhacdooyinka adduunka qasay markay dhaceen kadib waanu fadhinaa ka raggaasaanu maxaytun ku fadhinay gadaal baa anagu muslimiin naho hoostaanu ka ducaynayna ilaahw u gargaar allahuma abithu ilaahw xaqa laabtiisa ka keen ilaahw dadkan quluubtooda dadkan dhagaysanaya hadalkiisa u galaa halkana waxaa fadhiya rag waaweyn oo dawladdu soo diratay markuu dhammaaday hadalkiibaa mid kiristaan oo googo-ayo kuwa waaweyn ahbaa kelmad wuxuu yidhi saddexdiina hadlay buu yidhi yahuud iyo kiristaan iyo muslim saddexdiina hadlay buu yidhi kaayir muxuu sameeyey kelmadba mu odhan kitaab qur-aanu soo qaatay kitaabkii qur-aanku akriyay cod macaanna wuu ku akriyey laqad uutiita mizmaara min mazaamiiri aala daa'uud maa adina allahu liaxadin kamaa adina linabiyin yataganaa bilqur'aan oo qur'aanka codkiina ku qurxiya buu nebigu sala allahu calayhi wasalam inuu leeyahy yarku warshi buu ku akriyaa tuunisiinta waa taqaanaan warshi bay ku akriyaanoo xabsigeenna kuma akhriyaan warshigiibuu ku akhriyay qur'aan uu ka sheekeeyey awaakhir suurati almaa'ida nebiy ullaahi ciisa calayhi asalaam siduu qur'aanku uu yidhi markuu dhammeeyena wuu laabay isagiio faransiisuu qaaday wuu tarjumay kadibna wuu xidhay wax kaleana hadal kale ma lehi ninkaan idiin sheegay gadaal ka hadlay baa wuxuu yidhi saddexdiina qofka keliya ee ku hadlay buu yidhi hadalka ilaahay waa ninkaa muslimka abu allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd idan waa guul ninka halkaa fadhiye islaamka halkaa ka sheekaynaya raggaasoo idinsa quwat lxuja ma aha waa quwat idan quwat lxuja ilahay inuu ku siiyo iyo quwat lburhaan inuu ku siiyo haba lagaa xoog bato ha lagaa dhalaal badan yahay ha lagaa dhar qurux badan yahay laakiin ilaahay subxaanahu watacaala inuu ku siiyo wa tilka xujatuna aataynaaha ibraahiima calaa qowmih narfacu darajaati man nashaa doodii nebiyullaahi ibraahim iyo kii gaalka xilligiisii kala dhex martayna balcaceedda ka keen dhankan ana dhankan aan ka keenay dicid uu dilay fabuhita aladii kafar waa tii ku gebagabaysatay ay nacam yaa guulaystay ma kii xukumaya meesha ee yidhi maxay tolay maba ilaahaaga iga sheekee allahu yuxyi wayumiid laba ku xidh laba ku xukunnaa dil ayuu keeno wixii adna waan ku cafiyey kana waan dilay qaala anaa uxyi wa umiid markaasuu intuu nabiyullahi ibraahim arrahay buu yidhi allahu ya'ti bishamsi min almashriqi fa'ti biha min almaqrib ilaaha arceedda bari buu ka soo saaraaye bal aroorta adigu galbeedka ka soo saar fabuhita aladii kafar ilaahay bay hareeruhu ee eego u haamaansaday wax allaale wuxuu ku hadlo ayuu garan waayey waa xujadu ilaahay uu siiyey ayo نبي الله إبراهيم حجة القوة والبيان ونصر يدنا قرقار حق الله سبحانه وتعالى يدنا كيمن والله لا يهدي القوم الظالمين وحنكو ختمية قضب كان قوش لحدا معناها بين ليلة مربنا إلهي عدو سيو لحدا معناها أو إلهي سبحانه وتعالى لغبر يو قرقارك إلهي سبحانه وتعالى قفك إنو سيو أنيقا يا أدقا يا قفك استوى مسلمة مهمة دين وامحي muhimadda ay tahay inaynu qabanaa waa maxay ilaahay wuu ina abuuray subxaanahu wa tacaala keli uu ilaahay kelinimo keli kelinimo dareemayo inuu dad fara badan inuu abuurto agaarkiisa ay jooga ilaahay inooma abuuray subxaanahu ilaahay inooma abuurin saboolnimo xaashaa lilahi faqiirnimo inaynu zaka yariyo meela bixbixino xaashaa lilah ilaahay wuxuu inoo abuuray nacbudahu طawiila wanadkurahu bukrata waasiila inaynu ilahay in badan caabudno bukratan waa csinna ilaahay subxaanahu wa tacaala xusno ilaahay wuxuu inoo abuur dhulka inaynu khilaafo ka noqonno ilaahay wuxuu inoo abuur dhulka inaynu camirno oo ilbaxnimo iyo xabaaro iyo qiyo socod iyo hanaan qaad iyo qurux inaynu dhulka inku hogaamino oo waxaan meelahaa ka idhaahdaa meelaha kaleen ka hadlay xujat lbayaan ilaahay subxaanahu wa tacala maanta islaamka ayuu siiyey hal su-aal unbaa soo noqnoqota oy gaaladu markaan la joognona weydiiyaan waa islaamkaa quruxda badanaad ka sheekaynaysaan ee caruurtii ka hadlay ee dumarkii ka hadlay ee wax walba ka hadlay wax walba oogay waxayna weydiiyaan intaasoo idil waa sax aqoontaydii sociologigii iyo psychologigii iyo anthropologigii iyo economicii iyo power economic wixiiyo idili qur-aankiinii bay ku jiraan way idinkan ka sheekaynaya welibana iminka waxaa soo baxay rag fara badan oo muslimiinoo aqoontii gooni gooni ugu sii ugu sii takhasusay su-aashayna weydiiyaan mataqaanaa walaalayaal waxay ku odhani waxaan aad sheegaysaan dhab hadday tahay maxaad idinku u qaadan weydeen waddanadiina ugu dabaqi weydeen hadday dhab tahay islaamkan aad sheegaysaan iyo qur'aankan aad akrinaysaan iyo waxaan aad noo sheegaysaan maxaanu idinku idinka arki la waddanadiina maxaanu idinka arki la maxaanu gaajo iyo takhalluf iyo colaad iyo islayn iyo aqoon la'aan iyo jahl iyo dulm cadaalad la'aan maxay caan ugu yihiin bu caan ugu yihiin waddanada muslimiinta markaasaanu soo iminka idinku baano fabuhita aladii kafar markaasa annaguna hareeraha ay eegnaa markaasa waxaanu nidhaahnaa islaamka cidina cid kama xigto idinkuba qaata idinkuba qaata idinkuba qaata oo ku dhaqmo oo inuu ilaahay idin rafaca suurtagal ah yaa idin diidaya maalintii uu cabdullaahi bn mascuud radia allaahu canhu yidhi in allaha طalaca calىa quluubi ahli اlard famaqatahum carabahum wacajahum ilaa baqaaya min ahli اlkitaab ثuma nadara ilى ahli اlarضi fara'aa muxamada salى اllahu عalayhi wasalam fara'aa aqalahu takalufan waasfaahu qalba waarfacahu daraja faاkhtaarahu liyakuuna lahu nabiya ثuma طalaca calى ahli اlarض fara'aa صaxbata muxamadi salى اllahu عalayhi wasalam asfaahum quluuba waaqalahum takalufaa faاkhtaarahu lصuxbati الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama ilaahay iyo dadka ma nasab baa ka dhexay waxaan camal ahayn nasab ilaahay cidi kama dhaxayso oo cidna cid ilaahay kama xigto ilaa aan ahayn laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli اlkitaab man yacmal suuءan yujza bih su-aal qur'aana maaha laysa biamaaniyikum maalinta yahuudi yidhaahdeen janno cidi geli maysa annaga mooyaane kiristaankuna yidhahdeen janno cidi geli maysa annaga mooyaane muslimiintii buu qaaday iyaguna xamaas markaasay yidhahdeen janno geli maayo islaamka mooyaane waa sax ina addiina cinda allahi alislaam aayaddaasuu ilaahay soo dejiyey laysa biamaaniyikum yaa muslimiin walaa amaaniyi ahli alkitaab qadyadu waa camal camal ciddii la timaada oo saalixo calaa manhaji saxiixi rasuuli llahi sala allahu calayhi wasalam qaadata ciddaa ayaa leh muhimmaddeennu waa maxay innaga muhimmaddeennu ikhwaani fi llah waxaa weeyaan muhimmaddii nebiyada iyo rususha oo natiijo eegaynin natiijo adi laguma diranin muhimmaddaadu waxa weeye fahal calى الrusuli ila اlbalaaq almubiin albalaaq keliya maaha balaaq duduuban maaha balaaq duduuban dadku ay fahmi waayaan maaha waa la sii fasiya almubiin alkaashif weya uu kashifaya balaaq uu kashifaya uu macnaynaya fahal alى fahal calى الrusuli ila اlbalaaq balaaqaasoo ah almubiin cad dadku ha fahmaan waxa aad tilmaami wma calى الrasuuli ila اlbalaagu اlmubiin aayadaha ka hadlaya balaagana dib ugu noqda kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacala oo dib ka akriya muhimaddeennu waa balaago inaynu dadka diinta gaadhsiino inaynu la hadalno si wanaagsan oo qurux badanna inaan inaan ula hadalno amaa intisaarka hawl adiga kuu taalla ma aha waa hawl ilaahay subxaanahu wa tacala hawshiisa wey subxaanahu wa tacaala ma gaadhi doonta adigu ilaahay baa og ilmahaagu ma gaadhi doonaa ilaahay baa og subxaanahu wa tacala adiga waxaa lagu yidhi uun wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin walyaqiinu huna huwa almowt adigu wad un hawsha dacwadda ilaahay wad subxaanahu wa tacaala masaajidka ha ka madhnaan dacwadda ilaahay ha ka madhnaan wanaagga inaad sheegtid ha ka madhnaanin ha quusan ha niyad jabin ha odhan waarsoo tana qolooyinkii adduunkooda qabsaday adigu dacwaddaadaa u wad ilaa aad ilaahay subxaanahu wa tacaala aad aada la kulmi muhimaddaadu markaa waa balaag midhaha laakiin yaa leh natiijada yaa leh ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ilaahay baa leh nacam walow shaaa rabuka laaamana man fi اlardi kulluhum jamiica afa anta tukrihu الnaasa xataa yakunuu mu'miniin dadku diinta maxay u qaadan laayihin manhajka islaamka maxaa loo qaadan laayah shareecadda maxaa loo oogi laayahay waa balaag faafi quruxday shareecada ka sheekee quruxda islaamka ka sheekee jannada ka sheekee cadhada ilaahay cidduu cadhooda ka sheekee dadka balaaqa gaadhsii adigu innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa waqul ilxaqu min rabbikum faman shaaa falyu'min waman shaaa waman shaaa falyakfur falacallaka nebigaa la hadlaya sala allahu calayhi wasalam dhegaysa waxaa lagu yidhi falacallaka baakicun nafsaka calaa aaaarihim in lam yu'minuu bihada alxadiidi asafa baqaca kelmadda bakaca ba iyo kha iyo cayn soo asal maaha afcarabdi waxay u yaqaanaan bakaca khalliga in yariisu fiiri marka xoolaha xaashaakum la qalaya lasoo qabtay sariimadda laga soo saaro ee la keenay mindida la rabo in la kor in la kor mariyo la qalo in la rabo dareenkaa xooluhu uu cabsanayo ee uu ogaado korkay leen hariiza isagu cilmi ma leh hariizu ku dareemaya kolka inay aakhiradiisa inay tahay afcarabi taasaa la yidhahdaa bakaca alxayawaanu xooluhu baqac baa ku jiro werwer iyo saasoo kale u dubaaxinaya u baqaya macnahaasaa loo soo isticaaray nebiga sala allahu calayhi wasalam oo la yidhi falacallaka baakicun nafsaka sida xoolaha marka la qalayo u dubaaxiyo u cabsoonayo ayaad nebi maxamedu sala allahu calayhi wasalam u bedelan tahay ood u werwarsan tahay maxaad ka warsan tahay in lam yu'minuu bihada alxadiidi asafa inay ku maqli laayihiin oy diintaadii qaadan laayihiin oy kugu dayan laayihiin oy nebi kaa dhigan laayihiin oy sharaftaada ka shaqayn laayihiin oy waqaarkaaga ka shaqayn laayihiin sida bakacaasa nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam cab nebigu markaa dareen noocaasu ummaddiisa u haya sala allahu calayhi wasalam laakiin inay kaa noqoto walaalo war adigu u sheeg ha maqlan ama yaanay maqline adigu xujada ku og hadhow yaan lagu odhan maad odhanine war adigu bal ku cadee un hadduu ilaahay naar gelinayaba maxay tole ha geliye macdiratan ila hadday saa kaa noqoto dacwad ma wadid dacwad ma wad dacwad waxa weeye bak dareenkaas inuu kaa jiro uu habeenkii nebigu markuu noqon sal slam khadiija ay dhabta ku qabanaysay khadiija uu warwarayo uu leeyahay dadkii way beeneeyeen diintii way qaadan laayihiin uu nebigu sala allahu calayhi wasalam mudafir wa muzamir ay soo dhaadhacayso dareenkaasaa diin faafin karaa laakiin dareen walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik war adigu ku dheh maxaa kaa galay dareen aan u baqaynin ummaddiisii aan u baqaynin oo u yaxyaxaynin oo u shafaqaynaynin oo aan rabin inay wadcigan ay ku jiraan maahina wadci kale in ay qaataan billiini walatii hiya axsan oo aan ahayn afa anta tukrihu nnaasa xataa yakunuu mu'miniin wamaa anta calayhim bijabbaar wamaa anta calayhim bimusaytir afa anta tukrihu nnaasa nabiga lagu yidhi intaa ha samayn sala allahu calayhi wasalam ee adigu ugu celceli oo u dhimri maa zaala arifqu fii shayin ilaa zaana wamaa nuzica arifqu min shayin ilaa shaana siduu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam idan muhimmadaadu waxaa weye inta aada nooshahay haddaad muslim aad tahay muslim kastana waa daaci ila allahi tabaaraka wa tacaala innagu sida kiristaanka ma nihin rijaaludiin ma lihin inagu ee waxaan leenahay culamaaudiin baan leenahay dad diinta ku takhasusay baan leenahay oo shareecada bartay oo quba inoo noqda oo muftiin inoo noqda laakiin rijaaludiin inagu ma lihin dhammaanteeno idil baa ah rijaaludiin ah oo macalinku iskuulkuu ku yahay rajuludiin ninka masnaca ka shaqeeya masnacuu ku yahay ninka wasaaradda fadhiya wasaaradduu ku yahay rajuludiin ninka tabaashiirta ciyaalka ugu dhigaya hooyada ilmaha tarbiyaynaysa aabbaha ilmaha u caqli celinaya madaxweynaha ka barlamaanka fadhiya imaamka mu'adinka zaahidka dhammaantood maxaynu nahay rijaaludiin nin walba meeshiisa islaamka uu ka oogaya haddaynu macnahaas haddayna garana islaamku waa islaam khayir a biidn اllahi tabaaraka wa tacaala aayad kaluu ilaahay subxana wa tala nabiga la hadlaya sala allahu alayhi wasalam markii ay islaamka ay diideen inay nebiga ka qaataan wuxuu yidhi ilaahay sarreeya subxaanahu wa tacaala fi suurati اlancaam wain kaana kabura calayka icraaduhum fain istaطacta an tabtagiya nafaqan fi اlardi أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على ال... على الهدى آيات ما حيكون خاتنتي فلا تكونن من الجاهلين يا سبحان الله من نبي محمد عليه صلى الله عليه وسلم فلا تكونن من الجاهلين oo inay ku maqli waayaan adigu dacwadda ha u joojinin dadku inay ku maqli waayaan oo diintii la qaadan waayo haddaad dacwadda u joojisid waa min aljaahiliin ha ku xidhin dacwadda diintaada ha ku xidhin dacwadda aad wadid ha ku xidhin inay dadku inay ku diidaan ha ku xidhin adigu wanaagga aad wadid ee wad taasi waxa weeyaan waa manhaj hawl inaga inoo taalla amaa natiijada saan tilmaamay hawl inaga inoo taalla maaha axaadiista nebiga sala allahu calayh wasalam hal xadiid baan ka tilmaamay xadiidkaan maanta o dhan idinku lahaa gadaal baan ka sheegi doonaa xadiidkii khabaab ila dhegaysta un wuxuu yidhi khabaab radia allaahu canhu xadiidku bukhaari buu ku jiraa daa-uudna waa soo saaray axmed ibni xambalna waa soo saaray xadiidku waa saxiix wuxuu yihi shakawnaa ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waa khabaabo markii la laynaya ahli masaakiinta ducafada ah shakawnaa ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wa huwa mutawasidun burdahu fii dilli lkacba nebigaan u ashtakoonay buu yidhi khabaab sala allahu calayhi wasalam isaga oo burdihiisii huwan buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam fii dilli lkacba hooska ama hadhka kacbada nebiga oo fadhiyo burdihiisii huwan ayaanu u nimid maxaanu ku nidhi dhegaysta faqulnaa waxaanu khabaab baa hadlaya waxaanu nidhi buu yidhi alaa tastansiru lanaa yaa rasuula allah ilaahay miyaanad guul noo weydiinayn rasuul allah waa nasrigii ilaahay miyaanad guul noo weydiinaynin rasuul allah aw tadcuu lana riwaayadii kale ilaahay miyaanad noo baryaynin faqaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam burdihii intuu iska dhigay dhegayso tacaamulkula tacaamulay khabaab inaguna xadiisku uu inagu socdo ilaa yowmi ddiinna uu socon doono xadiiskani macnuu rabaa nebigu wuxuu rabaa sala alla ly slam nasriguu khabaab fahmay oo ah duulka nalaynaya ee gaalada naga qabo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo annagaa islaamkii ahe annaga tamkiinkii ilaahay noogu dhiib macnahaasuu rabaa khabaab radia allahu canhu wa ardaa nebigu wuxuu rabaa sal inuu macno kale inuu fahamsiiyo guushu inay macno kale inay lahaan karto kan aad ku degdegaysa ma aha ee mid kale inuu jiro wuxuu yidhi alaa tastansiru lana qaala nebigu wuxuu sala allahu calayh wasalam qad kaana man kaana qablakum duulkii idinka idinka horreeyey waxaa ka mid ah waxasaa oo taqaanana waa ku celinaya fadakir ina dikraa tanfacu lmu'miniin yu'khadu rajul ummadihii idinka horrayninka waa la qabtaa fayuxfaru lahu fi lardi dhulkaa loo qodaa fayujcalu fiihaa dhulkao dhan baa lagu aasaa uma yu'taa bilminshaar kadibna markaasaa minshaar la keenaa fayuudacu calaa ra'sihi markaasaa madaxa korkiisa lagu qabtaa markaasaa fayuudacu fayujcalu nisfayn labaa loo kala gooyaa sida minshaarta loogu gooynayo wayumshadu biashmaati alxadiidi maa duuna laxmihi wa cadmih inta mindi la keeno ayaa haragga laga soofaa oo hilibka iyo lafaha laga kala guraa buu yidhi dhegayso maa yubciduhu dalika can diinihi waxaa lagu samaynayo idili diintoo dadkii hore kamay zuulin jirin inay ka tagaan dhegayso haddaba mustafa sala allahu calayhi wasalam isaga oo shahaado iyo bushra dhiibayo wallaahi ilaahay buu ku dhaartay layutimana allahu haada alamra horta diintan aan wado ilaahay uu dhammaystiri doonaa ee bishaarayso buu yidhi khabaab horta ko xataa yasiira araakibu min sancaaa ilaa xadramowt ilaa uu soo koro buu yidhi qofka lugaynaya ama saaran aras hashiisa ama faraskiisa sanca ilaa xadramowt labadaasuu tilmaamay waa laba mantiqo lagu yaqaanay beliga quaaci uruuq waxa fadhihi jiray dadkan tuugta ah ayaa mantiqadaa ku badnaa markaa sahal may ahan qof inuu sancaa ilaa xadramowt inuu soo lugeeyo wallaahi baan ku dhaartay buu yidhi layutimana allahu haada alamr diintani way dhammaystirmi doontaa buu yidhi khabaabow waxaana midhaheeda aad ka arki doontaan sancaa iyo xadramowt inta u dhaxaysa inay nabad ay noqon doonto oo qofku uu ku dhex socdaali doono buu yidhi falaa yakhaafu ila allaha wadi'ba calaa hanami annatiija walaakinakum tastacjiluun walaakinakum tastacjiluun ya khabaab khabaabow waa degdegaysaa buu ku yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam jidkanna hortaabaa la wada maray imaamu shaafici imaamu malik ibnu anas saaxibu daar alhijra baa la weydiiyey ayumakkanu lilinsaani am yubtalaa qofka mu'minka ah ma loo tamkiiniyaa dhulka inta aan la imtixaamin ee aan la dhibin kelmaddii muxuu yidhi imaam maalik idaa ra'aytum arajula mukina lahu min gayri ibtilaa faatahimuuhu fii diinihi haddaad aragtaan buu yidhi tamkiin aanu ibtilaa ka horraynin ka shakiya buu imaam maalik radia allahu canhu oo tamxiiskii sidee buu ku dhici haddaanu ibtilaa iyo imtixaankii haddii aanu imanin nuqdada ugu dambaysan ku khatimaya walaa jazakum allahu khayr waxa weeye xaqiiqatan intisaarka dhabta ahee qofka daaci ilallah iyo qofka muslimkiihi intisaarka ugu weyn iyo guusha ugu weyni waa qofka naftiisa ka adkaada qofka naftiisa ka adkaada ee ilaahay subxaanahu wa tacaala raqiibkiisu inuu yahay inuu ogaada keli marka uu yahay axad axad alculamaa ayaa wuxuu damcay inuu imtixaamo ardaya yar wax u dhigi jiray malcaamad yar uu hayey khalwa dheh ayuu damcay inuu imtixaamo markaasuu u dhiibay cunto cunto yar buu u dhiibay markaasa wuxuu ku yidhi qof kastaoo qaado buu yidhi cuntadaasoo waxaad ku soo cuntaa meel aana cidina kugu arkaynin ninbad meel buu la tegay midi albaab hoostii buu ku cunay midi bad webi buu galo webiga hoostiisu ku qaniinay midba meel buu ka tilmaamay ardadii baa soo noqotay iyagoo cuntadii soo wada dhammeeyey ma soo dhammayseen haa mid baa yidhi may anigu waan sitaa weli oo maxaad u soo cuni weyday sheekh waxaa tidhi buu yidhi waxaad wax ku soo waxaad ku soo cuntaan meel aanay cidina idinka arkaynin meel kasta waan eegay buu yidhio waxaan arkay buu yidhi inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala wax kasta arka subxaanahu wa tacaala waan waayey buu yidhi markaa meeaan ilaahay subxaanahu wa tacaala kaga dhuunto macallinkii baa madaxa luxay darsiga waad fahamtay buu yidhi darsi caqiidaanu u dhigayey aragga allah subxaanahu wa tacaala ma garatay idan guusha xaqiiqigii waxa weeyaan ay ka bilaabmataa qofku naftiisa inuu ka adkaado naftiisa inuu ka guulaysto naftiisa qof laakiin shahwaani ah qof daciif ah qof in yaroo khilso yar qaadanaya qof aan rashwo waa laaluushka ee aanu adkaysan karaynin shahwat lbaطni wa shahwat lfarji aanu adkaysan karaynin islaamna lagu kor oogi kari maayo meel badanna taagi maayo camuudna noqon maayo xogta ama asaaska hadalku waxa weeyaan aslix nafsaka wadcu wadcu hayraka naftaada ka soo bax naftaada ka adkoow ha lagugu arko simaatu saalixiin kadib bacda daalika u guur intii u wareeg inta kaa inta kaa dambaysa afar qodob baan si deg dega u sheegi doonaa oo intisaarka xaqiiqiga ah kow salaamatulmanhaj manhajka qofku uu ku kor saaran yahay inuu saliim yahay wa ana haada siraaطii mustaqiima fatabicuuhu walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilih xadiiskii nebiga taraktukum cala albaydaa layluhaa ka nahaariha laa yaziiqu canha ilaa ilaa haalik salaamatu kaa in lagu dheganaado alqur'aanu wasunna in lagu dheganaado ilaa inta ilaahay lala kulmayo waa waa guul laba altajarudu lilah الإخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله حال كونه مخلصين مخلصين إنه قفك مركا إنه درينك إخلاصك أنا إلهي درادي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين تجرد كاسنا قفك هلا وقرقار إلهي سبحانه وتعالى أقرقاري صدح منهج كاء نبي كتغي كتغي صلى الله عليه وسلم إلا قد جناذو dadka badankooduba ha ka leexdaane fastamsik biاladii uuxiya ilayk nebigaana la hadlaya inaka calaa siraaطin inaka calaa siraaطin mustaqiim afar asadcu biاlxaqi xaqa sheeg si qurux badanna u sheeg sheegitaanka xaqa aad sheegi haddii uu dhaliyo xaqaad sheegi in laga cararo oo dadku ay ka tagaan iska aamus xaqa sheeg si wacan oo qurux badanna u sheeg siduu imaamu sufyaan ibnu cuyayne yidhi laa ya'muru bilmacruuf buu yidhi ilaa man carifa almacruuf uma atqana kayfiyata balaagi اlmacruuf macruuf ma amro buu yidhi ilaa qof horta ogaado kani macruuf inuu yahay markuu ogaado kadibna yaqaano habka loo sheego oo rifq iyo si wanaagsan qofku maxuutole ugu sheegi waa sidii adigoo dhakhtar u taga adigoo dhakhtar u tagoo buka hadduu albaabka markuu kaa furaba intuu saa ku eego uu ku yidhaahdo indhahaagu way cas yihiin sibayaba dawadan qaado ordayga tag dawadaa ku dhici maysa inaad dhaqsa u liqdid hadduu laakiin uu ku yimaado ku waraysto xaalkaagu waa sidee habeenkii ma seexataa maxaa ku haya cunto nooceeya hadduu ku waraysto oo si wacan kuu waraysto durtaba waxaad dareemaysaa maxay qof ihtimaamku siiyey dawadu kuu qoro inaad ku degdegtaa maxay tole suurtagal ah diinta ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa dawa qur-aanka ilaahayna waa shifa inta sidaana dawo iyo shifa ayay wadaa haddii aanad dhakhtar maahira haddaanad ahayn oo dadka u dabcinayo u dabcinayo sidaa nebiga sala allahu calayhi wasalam marba meel ka eegaya dawadaadu kaa bixi mayso istoorkuunbay kuu fadhiya dawooyin fara badani hadhowna waad xaraashiyo waad daadin doontaa uun macnuhu markaa waxa weeye in dawada aad haysatid ee xaqa ah habkii aad u gudbin lahayd ee wanaagsan in aad gudbisid waxaan idhi hadduu xaq yahay min allahi warasuuluh haddaan wax ku dara ama wax ka nusqaamiyey waa naftayda iyo shayطaanka alla rasuulku beri bay ka yihiin dhegaysigaadna dhegaysatiin na dhegaysateen jazakum allahu khayra wbaaraka allahu fiikum wasalaamu calaykum wraxmat اllahi wbarakatu